Sida aynu ula hadalno, dhallaanku muhiim ayay u tahay xirfadaha luqadda dhallaanka ee koraya. Marka aad la hadlayso carruur yaryar, waxaa dhici karta inaad isticmaasho heer cod oo gaar ah, oo loo yaqaan hadalka dhallaanka ku wajahan ama hadal waalid. Hadalka dhallaanka ku wajahan wuxuu u dhawaaqaa si ka duwan sida aynu ula hadalno qaangaarka. Waa maxay kala duwanaanshaha aad ogaatay labada weerood? Waxaa dhici karta inaad ogaatay in qofku qaangaarku ula hadlo si qun yar ah sabiga. Sidoo kale, waxay isticmaalaan kala duwanaanshaha tayada codka oo weyn, waxayna buunbuuniyaan shaqallada ku jira jumladda. Sabiyadu sida runta ah waxay ka doorbidaan inay dhegaystaan hadalka dhallaanka ku wajan ka ku wajahan qaangaarka. Sidoo kale, waxaa jira caddayn cilmi baaris in dhegeysiga hadalka dhallaanka ku wajahan uu ku xidhan yahay barashada luqadda. Dhallaanka maqla hadalka dhallaanka ku wajahan oo badan sidoo kale waxay u dhow yihiin inay hadaaqa badiyaan, waxayna ku fiican yihiin barashada ereyada sheekada. Sabiyada maqla hadalka dhallaanka ku wajahan oo badan laba iyo toban bilood jirkooda waxay leeyihiin ereyo bixinno ka ballaaran markay afar iyo labaatan bilood jiraan.